bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsidayaal maalam feyla ka dhowaada barnaamijka bandhig warsan oo todobaad walba ku dhugunsadaadsan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo madalo kureeba geenimada jimaade khamiis walba xillan oo kale barnaamijka bandhig warsan waybase toose hanka qaadaane hadba mawluucga madaasurung oo lanku ka hadala uu hanraabta soomaaliyeed gaar ahaan hanraabta ka nool goboladan koonfur galbeed soomaaliya barnaamijkan toddobaadkan ama geenimadan khamiisana doodya ku weelan weyba martiinka aha xaawaluul oo e agaasimaha hay-adda andoodasa bulshada rayidkaisaasoo kale waana ee haweeney andoodasa xuquuqda haweenka isaasoo kale malaaqdeerow yacquub oo ku mid ah afayeenka odayaalka dhaqanka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya dhugunsadayaal weybana doodana iyo etaa hanraabtay cadaaladda meeshal haysada ha ka dhowaada kolkoo kali barnaamijka bandhigga markale dhugunsadayaal ha ka dhowaada barnaamijka sida horeysanka sheegay dood iyo ha ka qaadaana oo martaninka ee luul isaaq aadam iyo malaaq darow yacquub oo ee arrimo badan oo ku mid ee hanraabta ee falalka ee kufsigiisaasoo kale arrimo badan oo yoola kulma unanku ka hadala doogna hanraabta weybu ahaanoo ka dulman cadaalad io helowka markaiyo kooyta xuquuqda iyo kalayin mujtamacaga dhatiyeesado walbarashada haddii hada lahayd guurka siyaasadda shaqada iyo ee dhiniyo badan oo ee antalaanka koobo korna haddaba ee su-aalo ee inkahoreyti wayba etaa ee may eta cadaaladda ee inkahoreegna wayba siyaya ee malaaqdaro yaaquub ee dooda martininka ee waana ee afhayeenka odayaalka dhaqanka ee koonfur galbeed
bismi illaahi raxmaan iraxiim dhammaan ha ku qiybgalayaasha dooda iyo stuudiyaha dadka rayn fadhiyo warkanin daadyahay dhammaantiin siin salaame salaan kadib cadaaladda kolley ilaahay meelaninka jiday waa shay oo muuqdo oo hadda mugdanka jaran waaye cadaaladda maybu ah lan walba walaaga isu xagshay inuu ishalowow ilaahay lan walba xagshay meelaa dhiki naswaad i rijaal lanba xagga isuleeye meelaa la dhiki marka lan walbaba xaqi isulahay inuu ishelow horta cadaalada taasaa aan ka muhiimsan inta kalean may naqdaan farqiyaal oo ku baxayaan cadaalad taasaan gorodaan hayeluul
ciidan mahadsantiin ciidan mahadsantiin raadiyo warsam iyo shaqaalaha raadiyo warsam oo aan koreeyay agaasimaha raadiyaha iyo shuuro ismaaciil oo barnaamijkinin daadiyahayt edasan salaamay dhammaantiin salaam kubacda malaaqa malaaqyada malaaqdeerow yaaquub ciidan salaame su-aalo badan warsada fadageyka barnaamijkan oo haweenka lanku ka hadalo oo quseyan xeer xoosaadka oo laka xaliyo oo haweenka xaquuqdiyo markaan lahaa xeer xoosaada banaante xaquuqdiyo oo laka xaliye wayba jaree gabdhi la kufsade oo xaqiiqada ee uuna ogno jarta markii la kufsado kubacda sharciga may horjeeyo oo laka qaado faday kurikaas gibirtaasna xaqshaka hala fadhi wayba dhammaayay adeershe iyo oday dhaqameedka geed hostiis inay iska seedeen kubacda sabeenga la shalqaade yana saase xaquuqdiya kama qunto usuuna mayla eraayo use xilmis saarow sababto ee langeekaba maal laku dhiibi oo ceebtiis lan fadaxayna ama sharci lan hor surnay waajibaadkii markaas lakalahay lanku gudna baree barnaamijka sidii usa anka fududaada fadi ama anka dhii fadi iyada anka sahlantan lahaa marka malaaqa malaaqyada maadaama usigeeg barnaamijka marsanayka eeyey waana noola qeyb qaadahay wayba faday barnaamijkaasi salonku gudube su-aalaasinin warsad
bismillaahi raxmaan iraxiim eedaan mahadsanto luul balaanta horta malha gardaamiya nii la dhalati na dhalli niin dhaxde marka eedaan jeelna balaanta laakiinna unamay aaminsagna haddii unayna odayaalka dhaqanka mar walba mayba waaha may inxiilayaane balaanto sidii nabadgelyo kale lahaytay sidii dhalinyaro ah mar walbaba haan ka hogay sida lahayna yaa hamiyin imaalan yaa ka shaqeeyani sida sharcigeena islaamka qabo oo eedan adka an adagta sadaliin helo lamada qof oo gabarto ka doodas wal in galmooday wal i kufsaday markii sharciga lain bandhiko eedan adagda sidii xukunkaas meelaniiskashaano ma in baahantaa afar qor afar qof oo markhaatiyaal ah afartaas qof markhaatiyaal ah meel isla roogan oo isla aragaayaan eed iyadan yarta dabcan odayaalka maybuwaha xaandaabkaas dhan ay hireen si gabartaas dhibaataba ninkoyna haddii la ero wiilkii hibelow iyo gabarti hibelow maanta faraxumeey haddii la helo mal hel may raadiyaw ay xaqiiqahay iyo ay markhaatin may raadiyaw odayaalka markiiba go-aan ku deerayan maylileah hebel gabarti hebel hebelay hayti oo hebelow dhali iyo maanta faraxumeey sidaas daraadadee mayba lileah awshaa liin were waalidiintisaa liin were dhibkaasa jeysatay horta mayba lileah reerkaa gabartaas ku dhalati isla markiiba hel hal halmaryo meeli sharciga la ero lahay ay markhaatahay ay sidahay mal weydiihayoba marba haddii la eri gabartaasaa laku oohiye maybaa laleeya gamboleytaana oohidi gabartaana kufsati sidaas daraadatiya marka xeerar oo jujab elin suubiya jara marka markan korey torto sabeena laku qaadee marka xigtaana may laleeyaa xumaan dhiib xumaana laku qaadee haddan maybaa laku yaabaa gabartaas ini lankaas galantiisday qobadi galantiyaelay qobadi oo meelo kajiidi yaan kufurfurgiday oo waabantaabana suuragal ah culays badan la saaree marmar maybaa laleeya sadijara dhiibaasa marmar may laleeya qiirgaal oo ramaa dhiibaasa maylin saarahaya culayskaas linka subyahaya inay gabarti badbaado haddii la aro sharciga islaamka liinbandha koler gabar yahay kufsadii arti ay ka ogaay isun inkari wiilka maybaa le anama kufsan yaani ikufsaday arti markhaatiyaala lain bahanye marka markhaatiyaal habloayana adalay oy dareer bawa naqdaas marka sisaasba ninka dhiin gabartaba haddii marba galantiya la qabdo xaaladda sidaasa unan ka hayne marka odayaalka marnama ka hadgudbaayan gabro yoo dhalen yoo la dhalati yoon dhati marka eeda qiimo badan kaladiin marka haddii singlatin xaquuq intaas ku badana fadaana anama gorada kor meelo ku helaa xaquuq oo sidaasi ah gabra ma ertay naaskii walaalkay taabaday in adeerkay taabada hadba si ana ka dhakuwo roob ana shab isku ero oo hawa ana qayliyo waa wareey waa waa ifaraxumey eroon isun olaaskii iyo xeerarkii inyaaliya laka qaada marka un gabraha gabroogana sidaasaan ka dadaalahayn hamiin imaalaan ya sidaasaan ka jeedna haddii adan argaas inisaas culays laka saarahayo culays may ka saara karo kalaha sidaas
luul haweenka helaayana cadaalada
shukri ismaaciil eeda umahadsantaa inta badan horta juhdi badana la geliyey la kulan badan oo malaaqyada lala suubi oo dadka xuquuqdaba haweenka in la dhaqaaqo ama mele ra-iisu haweenka hata ha ku dhex muuqada la kulamo badan ama yala suubiyaan odayaalka dhaqanka cadaaladda dhiniga oo maamul sameynta koonfur galbeed haddii la era cadaalad ka helen haweenka iyadoo kaaladeen mayl era is oday dhaqameedeeda yoona noo aqbalen markii laku reeba walyar ofar ku tiris ee sidi iyo lama walihayn oo haween una bilaan ida nin roogas maahine bilaan walba weelas makasaana ereen mudi laku reeba inta kala niicadaceen ini haweenka xuquuqdii oo la siiyey dhinigaas cadaalad darro ma ku jirta laakiin may cadaalad darro ku jirtay shaqaa madi la shaqaalaysiiyo haweenka oo kaleeto oo malaaqyadana melrais mas-ooday dhaqmeedad iyo fargelin haddan kasoo biyahayn oo aan ku codsa welib iniyo fargelin kasoo biyaan wala wehe dhajiye darbiga lahak dhajiye almostna dad shawaab diyaarsiniina migal isu is og xafiisahan iskashi sheegayan dhinigaas oo shaqaalaha heshe mahelaayan xuquuqdiyo marwooyinka oo la qabo oo kaleeto oo idan rogan iyada dhib badan qaban malaaqdeerow su-aali horo sius unku jawaabi iidanka faraxsan waana ka mahadsini tan kale cadaalad darrada oo haweenka laka kahaaya ido abartan hartagan qabo guursadi biilak fadaas ayaalan dhalahayd hooyinka kalata magalka bersheysa un ogna ama daraasaad laha kasoo biyo waa maabahooydo shan hamin li hamin magaaladaas ku barye biila masiyow onaga qabtay baahan yamale kubacda haddana hamiinko haata use wal iska dhiya markaas kubacdi haddana jirdin kasoo biya madalis dilo waa waray dhiida kubacda haddana oday dhaqmeedkiya galaya arrintii maylilay ahaa xeer xoosaada laka dhamaayay adi bilaan ee sabaraha idiita dhaqoy taas oo kaleeta wayba fadaana in oday dhaqmeedada ilgoone ay ka fiiriyaan oo haweenka xaquuqdii oo keelaan migalka ninku ku dega waajibaadkii oo lakala hayayo onka cadaab mutaysan
waayahay weli doodeen dhugun sidayaalka guda jarna ee manaaqdarow ee hanraabta amriga markiyoo ee siyaasada fadan caqabad badan a dhinaga ee malaagyada kula kulmayaan ee taas may ka sababay kon
bismillaahi arrintaas arrin jartu laakiin may arri koreen un haddii un ayna odayaalka dhaqanka koonfur galbeed manoo jartu meelitaan sidaysay maku warqabtaan oo eedna unku warqabtaan oo walaalay luulayna sifaylan og ada naftataa weriya takiinku walba kiinku qarsanayna golaha baarlamaanka una may ka darnay soddon iyo kow gabrood yalla ka dari meeli boqol iyo afartun hayti haddii soddon iyo kow lakusiiy adiib daree ma korto walaayoo kaleyin dowladda dhexena ilaa kow iyo toban gabrood iyo ayaa koonfur galbeed iyo lunkudoorada iyaa kuku jarta saddex iyo toban gabrood iyaa kuku jarta odayaalka dhaqanka koonfur galbeed mar kasta mayba ilaaliyayana xaquuqdiyo layin gabroosho may waale may ogeyna dhibaatadiyo sanooyinkan dambe markii burburkan dhihi waajibaadkii magalka lahay markii la gududahay dadka xeerkan hana deersiiyu marka marna maka joorfahaan laakiin halmadaa jirta oo gabartay ku walba kiinku qariyaan oo dadkana dhegan sidaan in sheegaan gabartu walaal xilka lahinka dhiibi ma haytay iniya xilkii qaranka kalahayna guduto tii gooska sheeka lahayna iniya guduto marba haddiiba xilba layn dhiibo may dayacaase tii qooshe sufaylan baara waryaala atin sufaylan ogaada una qoos ini dhisno hayti mawayn qoos ini dumiin mahayn naftataana walwal badana ku qabno gabroogi haddiiba layn dhiibo xilbiya qobato boorsideeda qaadadaasa hamiin shan sallisaa wadaadka oo hundiri gurigahan garaacahayd tii hahooyi tabwaa tan kale shira jaribalet odaygii reerkaas lahaayay oo ilmo liin dhalay ciddaas ku tirsanaayay raggo goradaas aan siin siin dhaleen siin la dhaladeen nadax xumo ma ogol islaanti oo hortisiya roogda guriga jiifta la fadaay haddii hamiinkiisa oo nageedii ka dhex jirto haan garaacdo amanto ka waramaa qoyskaas eeyi qoyskaas qoysas badana sidaas ka dumiya onan iyo eeda jaraan onan laleeya odayaalkii reerkaana dumiyena habartiya meel jani noo jeeyana dhibaatana iyo dhiidin lay jiraan gabroon may kocodsadaan markii xilsho un nxiisno walbadanoo magalku kukuroonyina jiraan markii xilka layndhiibu gabarta lanka odayga ixtiraam badan ah iyo ku hele aw malaaqalata wal allo walaagi oo iyo wal ku helo hataa iyo oshooban wado inshaanaas magalka mal ku helaaw gabro wal ku hele gabro inoo xilkan dhiibni tijaamini wal ku hele oloola faylata kuniid faylata laakiin waxyaalaha oo shallaydad ku sheena oo kooya may naqatay iyo oo reerkii dayacaas onageedii ayaan ku warqabno tacliintiya guriga lakulahayo ayaan ku warqabno oo mar walbaba hamiinkii waqti dambe kooyaasa aad meelaas aanininku koyti faa'iido badanna ku koytay islaanta hadday waaye arag naqato shirarka ku qiib galo maskaxdeeda dhisanto hataa mayba ku qiib gaadaase qoyska sida liintarbeya ku qiibgaadadaas shaleediya nudqada oo ah inay reerki cidleeyaan haddii isku dhaafaan insha allahu tacaala mar walba may bahdijelna haddii una ana dhaqanka iniya hormarayno gabroolaha baradeen iskoolaha dhakadaan sida magaalka han dadaaleen maskaxdii han dhididay oo hamiin imaalan walbarashanka jeedeen haddana gurigla ka ikaaw mal ero koro guriga haddii yaa ka ikaato oo wadaadshee idiya ka filinyaa gurisha ka ikaato sharciga islaamkan may qabanaa gabarto iniya ninsha an hogaansanaad rasuulkan subanay salawaatullaahi caleyhi wasalaam haddii qof bani aadan ah in sujuud la ero lahay bani aadan gabaraha harshaan sujuud ero lahayeer marka xeerka la deersiiy oo qiimaha leeyimeelaasu marka inay wadaadka sheena oo tixigelido oo qoyska sheeya ilaalido haddii aan suuro galaasa un markasta may baha noo saaranyina fowqa raasmada korshaa noo saaray insha allah haya dul
malaaka iyada mahadsanyiin mileraayo ise sida sharafta leh use barnaamijka in kula qeyb qaadahaya haweenka malaaqdeerow waybaa caanka ee horta dhiniga haweenka waa balera una iyadan la dhiisana khaasatan dadka hata anka firfircoono mileraayo ise maamulka iyo meelo dhex wareegda xuquuqda haweenka andoodo iyadan la dhiisana sababto ee qofka shileys oo dadku doodheega ama walaayarindaasay la hordhigka sida sax ee dad anku bushuwaagow malaaq wayba ka warsada fadaya markii xaquuqlandoodow khaasatan haddii unu koonfur galbeed ku hadalahayna koonfur galbeed magaalada shileediya ma ah hadda degmada baydhabo roogna degmada baydhabo habadanta ku dhagaagda tuulada ninka dhow makuudi la ere makuudi balaanti roogda xaqa magalka kaleeyi ma helahayan see lakadeersii koro magalka iniyo xaquuqda bilaanta iyo siyan waajibaadkiyo ku saaran iyo gududan ama dhibaatada iyo jirdilka iyo rafaadka biilaanta owlaadiid oo magalkii intii bilaanti kudha dhalan qaarsho ka furahayan iyo oo weliba biilado koraano awoodan uun aragahayna ogna xoolo ilaahay siiya haddana habroobi owlaadi inti laka furo iyo laka dayacahay haddana lanka biilana barnaamijkaasayse lanku dhaadhicii koro magalka oo lan iro koro xaqa siinkaleynna waajibaadka bilaanta siinkaleyn gududa xaquuqdiyoona meel saaraha siiya
eedaa mahadsanta luley horta xaquuq markii la ero xaquuqda may baan baahantaa odayg shali islaami ah gabarta naftateeba xaquuqa ilaahay saaray xaquuqdaas lamadiyo qof xaquuqda lan walba usilay inuu isu gududugo magalkii shalay isle xaquuqa la kala saaranyaa biila laku fadaay biilkii mayn dhiibi waaye in la erma ah gabarta naftateeba biilka sifaka waaya soo jarta naftateeba biilka sifaka waaya soo jarta sifadaas waabayo ka dhaqanto biilka mehelaasu gabarta haddii cid naqdo waayto oo wal alla walaagii ragshe ara weelo waayto wal alla walaagii oo usa daratiiba usasiiya weelo waayto yaaban hogaansamo waayto adiiba goradaase maqaasha nasuusha lareen nashuudu waay nashuudunaba waxaa waay mae xagba male xagba male ti ragshe adiidu oo wal alla walaagii isunku baanayo xag ay lakalahayo yaa gudato yaa ilaahay ku sabaabsiiya kan magalkaana xagaa la kaleeyey gabartanya isuu idiyoha kuwadadi isuu gurushay roogda gurushaya oo roogda dadka una dad muslimiin ah ana qoyskan wala ka dhasama wal goroday sifooyinkii qoyska ka dhasamaayo lahamari oo gurigan roogdo inay xaquuqdiya ka tumado ma inay xaquuqdiya mar walbaba isu ilaaliyo isulinku baahanyi una ma eraano magalkalay gardaron ma eraano una ma eraano gabartalay gardaron dareema kortaan gabar etroogda oo harto qabo oo ciddana unku warqabno ilmoogi unku warqabno budaatii unku warqabno oo meelifadaas iyo isku maraaso haddana bara makaleete maxkamadda horsunino xaquuqaan baahna leh maybal kuyaanaag budaatiya hergeesirooga reer daymaan bahaynti hay-arti billah fasax libiloodan tu ku roogto hoob harta guursudaano waa wareey dhibaato la ii jeysida leto gabartii xaquuqdii yeelka lahaay oo yeelahayt yaa dhumiday ama subuudaadka dhumid dhabaan yaa dhumid halbala fasax lahasay haddii duruuf kala gallo fasax baloo kale ya qaadado korto laakiin halmaalan bako fasax lahasiiyayo galantiis baana kubahi baydhookoy aday awkayan koy walayfadaa isku suubiya meelibimu ku tabaw marka xaquuqdii adalahayt yaa dhumiday xaquuq kale oo una dhon isla ogsanyaa jar magaalada burburkan markii laku reebo burburkan bilaanta xaquuqdii magalka ititiyabiyaa saarsatay dabcan eed iyadaan hubno on ogsano on reera dhagni dhan reer dhagina reer mooga laree dhibaato baadiya ku jirta bilaanta xaquuqdiya aad iyo aad meelalinka tumada baadiya ku jirta hiraabtii sidii beerlingeliyo todobsasiyo salaa ku diree markaas haddana may laleawelnyagi iyo waarogi iyonaye gurbidi iyo kuli haaruri wadaadkooba koy magaartisa banaanka dhakow fade weysanjeeyo ku fade haddana ciddi raashin kareew yeela ku fade hoolagi hama maalow yeela ku fade waa dhibaato culeys badan oo lakaxaayo baadiya ku jirta laakiin beled markii una fiirayna gafroogana beled dhibma ka qabaan hataa tii shaqeeyaas iyo shaqeeyahayd laakiin dhib weyn ma ka qabaan ma eralaaya xaquuqda in la wada ilaaliyo dadkaas dhabaysan naftatiyo waxawaaye baadiya reeban duruufta ka kalafaas dadka ku duruufta ka kalafaas oo baadiyahaas roog naftatiyo in in yar in yar injaysadaan oo waaci waacigelin insuubidaan oo isan bilaanta haddii isan etin naftatiin seertaan una seeno garab siin siino oo oo leero wadaadee qaabka adan dhaqmaasa balaamaytan koodla ciibsanta adii qawi ah adii xoog leh waxaa walaan wada roordaaso gurbakin eta dhaankii amal taraga biyo ada saardaaso ashuunta ada saaraaso misgeedii bakaartaha ku furaaso qoorta adan saaraaso onogiina hor ankihirinyi dhibaati qabtay hoolan walku bedel la ero silin wacyi geliyo yalla ka deeri karo xaquuqdaas oo noofbaxsan oo baadiyaha ah laakiin beled ana mayba eri kore beled magala ka dulmaysan iraabti sidii sirwaalshangaada dhagaha ka shaqeeya ay gabre ishashanleeyasidaas goboy sidaas guriga fadhiida hooba kooyana weliba ganfuurka liinteege lankii oo maanta dhan hara faadanaayay sirwaalkii raabti galladii oo maqrabkiisu la kooyo ganfuurka liinteege mayba laleeyaa lanki oo dhibaatadaas ka jara dukaanka hiraabti walgadaw sintiyaal uso ka xisaabtamaya saaray biilshe nahaanku ku sari xaangna faa'iido kingadanka korrisimen usulahay yamayla ku yaabay ciddii onew qarishka isu bilaanka talagalib saddex meelood lama meel la dhumay yaa yaa jarta magaalada xaquuqda bilaanta malka waysan laakiin mayl xaquuq
luuley manaaqdeerow dhinagii rigee idan difaacay bal dhinaga haweenka aad isletaa
horta una meeraan meeleraayuse migalka mudulmiyaan maadaama una andhaxahayna dhalni uniila dhaladeen boqolkiiba sagaalan wala usi sheegi manaaqdeerow se xaqiiqada ila ogihi raabta bilaantaha kahaas oo biladkan bay dhawahanka kahaas anigiisa dhagaadnay hoofado biladka bilaanga shaqeeyas sintika ka xisaabtamo habartiis biiladahayo biiri lankasta habarta biilku sugahaygeey ka xaqiiqada markii la sheega haddana ciyaalkeeda hayd saas atama indheer aha problem iyo dhibkaleet iyo jirdilba andheer iyo inimele raayise xaquuqdihii kale la dhumiyo waa balaha ku dhex afaariga iyo dhaxowka iyo hooyadka imigoo gajaar ayaa la leeyay marka madifaacow balaagna madifaacow migalna madifaacow lamaadba isku mido laakiin wayba erig horeeyaan malaaqdeerow xaquuqda bilaanta migalka iyadan dhunsanta boqolkiiba sagaalun tumo iyo fayle ma wada xun laakiin boqolkiiba sagaalun bilaanta xaquuqdiya ee dhunsanta la erkoro hal su-aal kale warsadafadee malaaqa barnaamijka ku jara magaaladan hadda barakacyaalkii oo silahan barakacay oo magaaladan lahaaka barakacay lankooy magaalada haddii aad daqiiqado magaalada hambato oo dukaanka hor fadheed meergaas gibir unug ansaarin koona gacanta ka wad uurna leh hatana tuugsadahayd hartagaa waa koobaad erta isla koyna yihiin buushka rooga jeef geeg dhan magaaladan ka dhex wareegdaas ee hantuugsadaas hatan usuna buushka rogehe jifa walaayadaha tuugsato ayaa meel raayis way fadayha bilad ko bershay way baan eray leeyin warsani un ee isin beledkan ku garaabo ununa beerogya aqalaani walaayadan ku garaabto oo ha tuugsato unaga irtee kubada geeg dhanka kaadi oo salaad an lahayn tuugsadaayto usigi indhiibasa marka barnaamijkaas oo kaleeto maadaamayo eyin odayaashii dhaqanka salonka gudube oo dadkan gabroon magaaladan karafaasan bershooto meeshaan sani jaraan maqaandeerna tuugsadaayan wayba la kulma koraan qaladaada la kulma koraan shaydaanka meel la raayayso naftan horseede qof oo geeg dhan madiisu tuugsada kontonka un hela fadna haddii lang oo shaydaan ay jidata fadhiya er ani kontonka iyo boqol kulaad weydiyaasi baka siya er walwalba ka dhigi korto qoftan ileen baahanta baahu walaya la wareegdahayda barnaamijkaas may kuma ku damacsiin haddii usay afhayeenka odayaasha dhaqanka oo usuu indhoosheynika argahay wala magaaladan ku jara haya malaqdaro
eed iyadaa mahadsanto luul arrintaas arrin jarto wala inkiri kormee arrin lankasto damiir leh oo bani aadan eh oo eed andam qiyaasu runtii aw haddii ad magaaladan geeka subaxdii ada ka laxdo meelkoo shaahi ku dhanka galo meel aad shaahi dhama korto male gabr oo tuma i shan jar tuma i todoba gabro amantii inka xishood badanye inka faan badanaayeen roogan tuma i todoba jar sanad todoba ish tuman sano jar eyin iyo may aragaase magaalada galantiyo hoorson wala eelinku dhaxu walaa an hebadha kin sheegaya yadab roogto xuquuqda meelo ka dhunsanta baadiyu dadka ada aragaas dad beleta ku kooyma ah dad baadiyu ku kooyo gabar baadiyaha may arag hore walaahi markii qaabkii oon dhaqmayan sida dameerkan la dhaqmayan gabirtisan la dhaqmayan walbaba wal andhexeeya korooba isku yar ero koro ee in la kaxamaalado in la jirdilo in bahay intuugsoy leero walaaqaas oo dhan wal dhihi koro laakiin michael hay wardhaanba sheegay aniba kordhiyayso ele in wacyigelin la suubiyo oo gabdho isqobsadaan odayaalka kaaladaan la ero qaab dhaqameedkaasi in la zuuliyo ma jaro meelo kale ku jaro haddii oo dhan meel walba ku jaro meelanka dhib badan oo haddana oo ku jaro mayba waa dhulkan dadkan abgaal degaw i dadkan raxweyn digli marblaag iyo dhabkaas ku jaro inta kale soomaalida kale hataa waxoogaa noorooyin irinkola raasi isku jar laakiin culeyskan xamaaligaas iyo dhibaatadaas laka suubyaw ma-e eedaan kuugna arrintaas arrin fool xun marka qaabka linku bahawna in dadka wacyigelin badan lagu suubi qofka bani aadan caadaba ka dhakada waxyaala xun haddii aad caadaba ka dhakato lakiin ku sheegna walaan xunyin dhibaatadaasa ku jirta diinta ka hunyin bani aadamnimada ka hunyin qaabkana ka hunyin sharafta iyo karaamada qofka maka jarto qof bani aadan ini dawarsado war shaqaysoy walaan isku dhaafa gabarta sidaad weelasoona isku dhaafa liin arn caadi baan hata gabarhaan shaqaytay iyo una may ognaa waqti hadda lukurooga sideed sano camal sidayaa sheekha soo dhidi suuqii bakaaraha gabralan koyti oo quruxleey ah tugsadaas maalintii ma helaa seer walahi si in raroo konton koo lixdan koo hele lixdan koo helaase haa milyana miiskan saari milyankana ka siiya hotelka ontel ay seedaan shan daqiiqu walaa kasi walaa ka dare gabri yar waay toban iyo todoba sano jir waay bakru waay turki yala la seeday hoteelka yala la seeday fajag dhiigshay baa socda dhibaatadaasa la kulumnay oo xaajadeeda faln marka wal fool xun u arrintaas maylana in la roojo limbahanya wal oo una difaaca kornoona ma ah nagalka arrimahaas ka dhaqamaawna maylana oo haddayna dhegansadaayan iyo haddii kaleba inay kuwaanto dadka ehladooda ana arrimahaas inayo markas kuwaanayaan ay rilaayaan arrintaas idan kulmo shukri malaaqa idan mahadsanyi barnaamijkaas aad dabagalay weli ma ku hirsani oo haweenkan magaalada yaacahay oo tuugsado oo kaleeto malaaq deerow haddii uuna isinsiin kaalana odayaalka dhaqanka etin maadaama uuna erni xaquuqda oo haweenka aan doodan xaquuqul insaanka aan doodan maadaama uuna erni hadan walaay dhibaato dhiyaha magaaladii ku dhiyo oo unuuna ka dhex noolna inuuna dhow ku daboolan kastoo er iyada foolxuman eto saadii boogta kaamuma jir kaam walbana lankoo horsuru habartoo hertagoo isdabarhoore warqada wadaanamay leeyihin kaam hibala gudoomiku aha dadkana kaamka saa kubahahayan oo hiraabtimeel eraaisa hakukaagahahayan haddii kaam kastana bay dhaba kiyaaligee weel ere weel dherji dadka beesi aruursadahayan kaarra qaadahayan raashinga lagu dherigi magaaladii walaayiba masaakiinta landeersihayna lansihayna dhata kubahahaya ma kaamkiiyo oo raashinkiisa on yaala tuugsahan bahahayana salab dadkan meel raayisa gadaalna lankanaga meeliyo ku kooyan lankanaga wacyigelin badan lanka suubiye gabdhowin oo magaaladanka dayacan dadkaasay kaamankaasay unoo odayaalka dhaqanka kaaladaana ini una la kulagno oo erna dadkan isin kaamankiin hukubaa magaalada ka tuugsado isiina mas-uuliyadio qaadana horsulintiin sida ma ee si ku heedaa so haddii ku meel gaar ahaan inti tuulooyinka lakukunawo walaan foolxumada ee magaalada yaalla lankukubaha walweela ka hore arrintaas
sideedaba kaamanka dhaqan xumuwa langna duruufa anshaantii langna maybuaha maybuaha iniiso magaalada bakhaar keliya buushka dhasidii meelahaasi weliba kii dhibaatada inshaantii walaa ini iyo indeerne kan qabqablaaga oo bakhaar kale oo amba shaqaysadaa magaalada degano iliya inshalbati ani gadoomiye ee ani kan ele ini walaagiliinshaan hataa dhunsudaanga surugal eh arrintaas odayaalka dhaqanka eed iyadan ku xunyin mar horeana caddayni dadka in tuuloysho laka naqo meelyo walaayilakasa usoo beertis falaadaw riyadiis ilaalsadaw halis ilaalsadaw walaayilaka taro kor laka taro lanaan ogolayn waa ka dul noolya inay dadkaas naqdaan oo inay roogana fadee inay isuka shaqaysado fadee waa inayoona ku baahnaadaan isuna guri ka dhisado fadee marka arrintaas arrin fool xumu horna in sheegni haddana sheegana lan walbo dhibaataysan dowlad goboleedka koonfur galbeed oo laku warqabo meelihiisu ku kooy in laka naqo oo wal al walaaga hay-adahaas yaan meelis laka siyo kan inta buushka ka dhasadi kaas iskor ku kooyay ka gabadaayba hoo meelo ku baha isuun bakaarshay hangnaqde amba howl maalmeedshay kale hangnaqde magaaladan geesisii haddii aada marto ada dhongiska naxaas waa shaqilaka dhakaday caadilaka dhakaday weligay lanka buush hataa booqday miya sidii aan agneebi buush lanka booqday odayaa ahaa weligay buush ma booqan weligayna buush oo dhibaato ku koytima ideeran malang walbaba buushka sarooga awmalagwa maniraadido kan muwelo kan muwelo kan saas irawba gorde kii kor ku koy me koo kalugu ada kii kor ku koy bayin shan hoba arima ogo isu iya dhata ka jar maylaraay do-aayaga ilaku do-aysadee dhatiyo do-aayaga ilin do-aayaga dhatiyo laku do-aysageeda waa ka jareeler waa adagi baahanta do-aay lahayd ana wala haay wala dhiibi lahaay wala in do-aay lahaay kowa dhateen surina may baa leeyaha uh-uh ani mi si walin seedaa lafa yak oga aw malaag intaa marta hegalla ku shaanay walaasa la weelay may ani anina ini anu ku do-aysado kan ilaahay dhataana ku biyi qof kan baahan wala siisado aan er adina ada ku do-aysato ini kan dhataan ilaahay ku biyi erto yaa lin baahanyi do-ayaga ilin do-ayaga dhatiya laku do-aysago waa ka jareelere marka arrimahaas iyada hangna naqdeen luul waa walbalantilay ka khaas eme walmujtamacaga oo dhan hindhaha ku dilaa waayo walmujtamacaga oo dhan eebaee waayo walmujtamacaga oo dhanna dhaqan xumoba an horseeda waayo marka in laka horseedo ka dowlad ahaan iyo ka oday dhaqameed ahaan iyo ka urur bulsho ahaan iyo ka miidiye ahaan in laka horseeda anbaahan arrintaas marka arran oo hade reer hebel anbanghayna qoladan ilmo laka xadgudbi anbanghayna balaanta laka xadgudbi lerawma eh shariftii oo dhan iyo karaamadii dadkan baa laka xadgudbaa lahaan haye ee luul ee meegahan raab oo laha kufsaday oo een dadka kufseegna guda roogaan oo cadaaladhan herna jiraan
shukri ismaaciil iyada mahadsantahay horta barnaamijkaasi ciise malaaqdeer oo sheegay shareecada islaamka walaayeeda qabto yaa ee weyba ahaa qofka haddii laha kufsaday inada si sax ee markhaatiyaal adan ka hela yala fadeen laakiin jaraan dad oo kaamamka laha ka kufsado ama askaraha kufsati laleey ama dadkala angalen oo dadkii markaasay la roogi aragaayeen ha gudbiyeen qofkaha cobaada stationkan la sheenay kubacdana cadaaladii sidii la fadaayay lang marina weliba oday dhaqameedka haddii oday dhaqameedka lay laha marsiyo xitaa xeer xoosaadkii lay barnaamijkii laka dhamaayo xitaa fay lahaada fadee oo stationkan tala sheenay ama dacwadii weli meel raais un mala goobjoog mukunagana aran oo gibir laha kufsidi lankii kufsidiina lanku cadaalad falowyaana waajibaadkii meel raais iyada meelika lahayd xaquuqdii ee lakasiyo weli mala kulungna laakiin iyada aan jaran kufsigaas iyada aan ku jara magaaladaada weliba kaamunkan iyo walaan intii habadadan iyada aan ku jaran kaamunka kufsida haye een isla su-aal kale intaan keenraasi haddaan keenraasi ee hanraabta shishal deedisanyin se hal group aniska kanagda koraan ee wallahi beentama eh balaantiyaba shishal deedsan wali hal group aniska kanagda koraana horta dowladda jarta la eri maamul goboleeda hata koonfur galbeed la eri waa jara ee oday dhaqameedkii kan hadda niila rooga buu wasaarada le taa haweenka wasaaradda madilaha kutaba maamul gobol iyo degmi le taa hatan dadkaasa may waajib ku saarna inuu haweenka inisjeeyaan wacyigelin ansuubiyaan in haweenka iska hiraan haweenkii odayaal dhaqameedka iska hiraan dadka ansa sareeya hadda wasaaradda dib udejin ee jirta wasaaradda dib udejinta iyo haweenka ururada bulshada ka shaqeeya haddii iska hirnaada fadeen walaan mar hore lagu wada hadala faday laakiin connectionkii iska xiriirii faday oo walaagaas iska hiri faday yaan jaran wayba lena laakiin wacyigelin badan iyo fikiro badan oo meediyaha langmarsiyo dadka ini lagu dhaadhaciyo ini laiska hirnaado walfayleeta haddii laiska hirimoon wal qabsamaayeen haddii dadka bulshada lagu wacyigeliyo ma wacyigeliysan dadka may lama bilaamooda niseet inis sheegaan mayba nis sheegay oo shukri iyo luulaygeeg inis sheegeen baa dadka bershay ku teeganta ini la fahansiiyo horta dadka ini laiska hirnaado wala yeelata faa-ide ah kubahow ini iska hirnaanta faa-ide lata ini dadka marka horeba lagu dhaadhacsiyo wacyigelin bulshada ee media langmarsi la ogaada la wacyigeliya ini iska hirnaanta faa-ide badan lata sheenasa la ogaada walsaas camal ee la deersii karo
haye ee weli dhugunsidayaal doodii ee barnaamijka ee hanraabtii cadaaladda ee iyo ka guda jarna bilaal hilaal iyo barnaamijka farsameeyahay dhugunsidayaal
daman jaahilkii dadkii maridii bilamtaa dulmiyaaye hagshaa duumiyaaye nololaa ka daman jaahilkii dadkii maridii bilamtaa dulmiyaaye hagshaa duumiyaaye nololaa ka duumiyaaye diinteen furdaana hadagtayditima waldiyaadaw dareera danbaana waayfadii diinteen furdaana hadagtayditima waldiyaadaw dareera danbaana waayfadii dugsilajeeyo dadaalo shaqa daa'imane derajii helaase biraaq maylindahaawe maylindahaawe biraaq maylindahaawe Wakii dugsi la jeeyo dadaalo shaqa daa'image dirajii halaase binaaq maylindadaawe barnaamijka dhugunsidayaal weli dhugunsida ay tan heestaas nuurtaar laadi bilaameylan daraawe barnaamijka iyo ee qeyb ku eta weli doodiina ka gudi jarna dhugunsidayaal ee su-aalo kaleed ee luul aan weyda iyo weyba eta ee luul isaaq ee weyba jare ee dhowaan ee dalka weyba ku dhiyay abaar ee wasaaradda haweenkana ee weyba ka toostay ee xusyo siyeedka maarsa ee yoolka gudi jara xillo abaar weyn oo ee kufsii badan isku dhiyayaan ee wasaaraddaas munaasabadii eemaha ka bandhigna ee gobrowya ku ay taadeen wal oo een ee haweenka kufsiidiyo laha ka tariya untan kufsi dhiileerow marka ee may eta taas oo kufsida wala ee dhacdooyinkan raabtalaan ka bandhigkoy munaasabadaas
shukri ismaaciil iyada mahadsantaa horta sideedda maarsa markii la leeyey ee weylay la xusahaye xaquuqda iyo horumarka iyo hijdaalaha iyada bilaantileta yala ka xusahaye barnaamijkaas ana maroogna laakiin ururka ana agaasimaha ku ahaa s b l oo kaalin weyn kugu jaaray barnaamijkaas inay lagu xuso baydhabo qaas saas eta ana degmada xuduraha ku xusahay oo gobolka bakool ee iya jari meel walba oo una roognana ku sheegnay inii abaar jarta kufsi jara dhibaato badanna meel raaise jeysidahayan meel raaise migalka balanta in jeysidahayan yelay qahahayta unugi wadi yelay kufsadaha yelay hadan baahida iyo dhibkay ka dhihahayan xuskiina sideedii maarsi waaba koytay wal oo caalamka dhan lagu xusaayahaytay jarang wasiiradda haweenka oo kaleeto fan oo dhaqaale ee lanka talagelya meeli ka biidiya la iin sheegay si maqaali eh oo markaana kooy la iin sheegay bakool oo kaleeto uuna kaalan faylaha ku jeysani meeleraais barnaamijkaasay sidii oo haweenka lan hormariyo faday ama dhibaatooyinkiioo ka dhihaay lanku biifaday marka xuska saasaka koy xuski iima heeska toosay barnaamijkii heeska toosi wasiiraddana qofku jileedisu fartoshileedii waladeray foolna ma dhigaas faarna ma biyaasa haddii aad ankirnayn wasiiradda iyo haweenkaba haddii idin iskirnaynana ma shaqay karo qofka malaag deera hob ana geeka in uusa malaaq eeyey oo af haweenkii malaaqyada uusa eeyba anan aqoonsanayn antaba mula kooy fadna maha too fadneeb sababta sheentay in aniisa doodno intaha fadheen waliba waa inaan xasuusano malaaqdeer oo inuusa afhayeenka malaaqyada eeyo malaaq oo meelaraayuse koonfur galbeed caanka een usa eeyo malaaq meelaraayuse walala qobsisa karoon usa eey laakiin wasiiradda shileedii haddii qolkoo iska hirta haweenkina unku warqabna iyoona wasiiradda unku warqabna yeena haweenka unku warqabna walba ma dareereen wayba lahaa hata haween cusub iyo la dooradi aan oo barnaamijka unku ka faa'iidayso dada hada lan dooradi wasaaraddeedaha ay talijeeyey sida wasaaraddii horeba laka dhalilay ama laka sheegay iniyada haweenka ku warqabna ama xuquuqdi ay inin doodaan oo kaleed ini indhin madaxweynaha koonfur galbeedna baaqan injeedi weliba ayaa wasiir kasta oo waajibkii lan idmaday bilaanley mahakreebo wasiir kasta oo waajibkii lan idmaday us ha ku baha waayo gududu waayo xaqa waajibki qofka madii wasiir ay taleerow umuta walanka waali umuta xaqa kiilata xaqa umuta kiilata saddex bilood gudaasho lankii waajibkii lan idmaday ha ku baha waayo sidiisba tola ku dhaladay tol kusugu dhaladay qof usumateli karo sheenadu karan ha bedelada inga lahaan idana mahadsantahay ee malaqdarow bilaanta siyaasadda ka badanta marka ee may ku aaminsantiin bilaanta intiya siyaasadda gala
eedaa mahadsanta shugrigeey arintaasow arrin eed muhiimaga waaye ona dhaqanka haddii oneena horna in sheegnay haddana siin sheegaan horna in sheegnay haddana siin sheegaan gabro inay siyaasadda ku qiib galaan eed eed handhooyaan walbadana oo magaalka onan ku barnaynay baa kuku baranay gabarta ku naxariis badanta aniir hagallo aaminsagnaa hal qodob markii laku reebo halkaas qodob oo hoodhayna sheegay haddana ka naqe dooga maylarey dheh halkoo dheego kanana kaykoo bardo gabra maylay ka booriyaya inay qoosisyo undumayn siyaasadda hob galaan miiskaxaayo koraan aragnay arrintaasoo leysidiyo oo anka weel adan lahaayeen karte siyo idiyoona ka dhaqdaan oo mataqaanaa shaqadii liin edmaday oo siyaasadda laka aaminayna iyo waajibaadsa un gududaan ku naxariis badanta bulshada un ku dhowto meel kastoo dhib ku dhiyo haddee barakacyaal dhaha soorto onoge qaadaas hor i gadaalan wada ooyaasa haddiiba liin aaminoo liin dhiibo hataa sida magaalka hatooyada ah ma qabto ilaahay baa nain sheegay ilaahay markiisu nain sheegay oo balaantii magaalka la shal sheegay zaaniga mayba la hormarayay bilaan azaaniyatu wazaani markaasaa lehe zaanileyda iyo zaaniloogu markaasaa lehe sheegay tuugadana may la reey asaariqu wasaariqatu ninka la hormarayo oo tuuga la iyo tuugeyd marka tuuganimada magaalka ka horreeyay oo tuugo oo ma e bilaantay waqtigan hadda mayba anbaahagna lan tuugan hayna walyarkii un hana galo shacabkeena bidhaya yaa unku baahagna gabro sifay lahan dhawaayaan un eed iyadaan ka faraxsanay inay una dhawaayno odayaalka dhaqanka waxaaway meel walbaba gabar unajeyno diyaaraan ana oo aqalkii sare ka darnay gabro waxaaway barlamaanka yaa ka darnay gabro wasiiradii madaxweynaha dhisaaya ma ernay wasiirow ka dara ernay maamul goboleedada ka daraana waxaaway agaasimiyaalka sida hadda luuley ata agaasimiyaalka laka dare shaleediya waxyaalaha ni isku wacyi geliyaan fariintaasna idaacadanta oo dheegaystoona sheegee fariintaasna mayn fareey luule iniya dadka reershoona dhaqda siyaasad lewin eed madiina gudmaa tan kale oo kufsiga ma jeelaadi lahay horta kufsi wadankeena k kayari un haddii koonfur galbeedana dad ahludiin ana dad oneewo gabrosho eed unku naxaawe ana kufsiga kayari walaa la kufsadi markii ada raaso walaa ay la kufsadeen ada haqiijay u hayto shareecada islaamka maykii waajibeeyey siddeetan jeelaad inay ada laka dhow kii zanaale wahaayay zanada galay la xaqiijiyay la hubay markhaatiyaalka liinhalay weli shay in guursama labaatan ley ka dheeri boqolley la dhawaa adina ma ertay kabirtaan la kufsadii wal farxumeeye ertay farxumeynteed markhaatiyaal miinhayto hoolakii dacwooyo arrintaas intii lakii qobsado lankii faruxumeeya ad ertakii qobsado maxkamadkii jeeyo kii dacwooyo sharci islaamna lakii qaado siddeetan jeelaada kor ka naqday marka walaagi la arago in la sheego islaamka qaba walaagi liin aragnena fadaaxadaas in liin buunbuunino gabroogin iyo oo dhibka ka dhiyiya qarsado jaraan qarsashadaas dhibna ku kooy faa'iidana ku kooyti dhiba ku kooyay walaagi masheegadaaso yabasali weenim eraaso laroolka dhiirada ku kooyti oo dhiba ku kooy may kale ku kooyay shaygaas la raw in wal caadi ee naqdaanoo lan welba isku ku dhawaaqo marka meeli dembo kale ku kooyo iyaa ku kooy lamadaas dhab darareen oo lamadaas dhaba ku kooy lamadaas dhabna in noo ilaaliyo walaai la huboona la sheego liinqariina gabar walaala ah soomaali ah jirshee walliin dhami in la qariy malan baha laakiin in walliin ogayna la sheegona may ku rataba meeye dunuubtaas u weyn oo zanadii ba labaatan jeelaad lay korreyta iyo ku rataba me sidaas daraadatii horte ay laka dhiirinaa erlahay gabroga noona madag korshee noo saaranyihin shaleediya cilada haniinbati haddii una ana dhaqanka may naqday qoyska ini dumahay qoyskaas la ii dugnay shaqadoodana mar walba ka garab siiyaan haddii ilaahay ka raallana
ciidan mahadsanyi malaaqdeerow ee fariintaada iyo fartiina qaade ee horta banomele ra-isu ma ku fadhiyna barnaamijka haweenka iyo xaquuqdiyo in andooda ama qof walbalo iska qaldanyi markaas inta ku qaldanta anta isku toosi una erna mayle ra-is maku gaabiyaan tankala barnaamijkan aad hada sheegas oo haweenkii ini mayle ra-is waajibaadkii saarnay gududu waaysanyin oo magalkiisho dhib kulakulmahayan dad oma dooreeba siyaasada gajari iyo i harta shob isbaalboodahayo iskala jaro un badan dadka hata oo siyaasada gajara abar i harta oo xil islahaay lamaadaba ama xildhibaano ah ama koono xildhibaan ama toono gudoomiye gobol ah walaay dhanba dowladii iskala jaraan gajara ee koonfur galbeed ahaan madena ku hadalow broblem badan hata maku kooyo koro islahaa way basiin lahaa diisin itin odayaasha dhaqanka barnaamijyada noocaas oo kaleeta ee madii oo la suubiyow unku qeyb gelideen dadka muddo horeeba siyaasada gajaray ee gabdho yaryar oo wala baraday jaamacadda hadhamaayay heerka sarmarahay oo baagamundada ee magaalada dhatiye ku qeyb geliyay siyaasada siyoona meel raayaysa unku qeyb qaadan isbedelka dalka idana mahadsantahay ee luley waxay ma qaatay dhinaga walbarashada ee gabdho walbarashadii ku waran ee koonfur galbeed gaar ahaan degmadan baydhabo
shukri ismaaciiliyada mahadsanta gabdho markii xilligii iskoolka laha ku baho ama jaamacado laha ku baho oo kaleeto ada jidkaha ka toosta magalka i bilaanta jalbaabka badan eeda walbarashada hata ee lanka dhiirigeliyahay gabdho wacyigelin badan la suubiyey idaacado badan oo lagu sheegay waalidiinta eedanka kama hadnage sidiiyo gabdho hata walan barahayan waagii hore samahayn sanadkan sanadkii ku horreeyay samahayn geeka maylarooge magalka anjeerada indube eritawal in bardaas iyada geeka maylaraays garabka hasurmaasa ini waalidka era waalidka intaas iidan kukuma hadnagay gabdho wala bardahayna way kala dardaaramay iniyo walbarashadiiyo markiyo bilaaban dhatunka kutabna iyo dhammaystan ilaa iyo heer jaamacadeed oo hadafkiiyo muddo hore aan galen ad otumi lamasana dugsi sare ha roogdi ha fadhiidi madeeda lamasana kiin dhimanta oo kaleeto ka kuriya ilkoonti kiinfifeeda hadiisu meel dhata koolabaha adeena tum ilamasan aada meel raayuse hadareerasi lamasan laykin dhamanta dulqaadka ay ka yaraana erfada gabdho jaamacadooyin barada dugsi sare dhamaaya qofka haddii aad walbarata ood walba nagan xilbaadan qaban itati taa anfacas cunugi kii kaa anfacas aadi walbarati oo cunugi kiisha dhow walbaradow i aadi wal anbarane jaahile magaasha bangorana idirogta geek isku nacfime eh isku caqlina ma eh isku garaadna ma eh wayba kukuduwinta tan walaha barati tan kala kuduwinta dadka oo ahayaasho e v c-ga xataa beesada unku gadisaan gabdho ee dugsi sare iyo jaamacado dhikadahayn wayba kabooriyay ini ahayaashoyo ido walanka dhikaan iskoolo ku furan gurya dhatiyo aadiyo idala roogta hamiinka janis yang ilaa iyo halsaac camalba aaday walbaran si un inagana dad yoo dhan mutacalimiin oo fahansan ee ku dhoorsow dembiyada oo falalka haddii aad walbarata dembe maka dhiyaas aad because wayba ka reebay wala aad baratay ka reebayaan marka iyadaa umahadsanta aya malaaqdaro
luulayn kuma hadnaqe runtii magaalada baydhabo una iskoolaadka markii ana fiiriyo meylo an ankajeela mayba kumad ah bulshada lama meyloo ku jeelaya warbaahinta iyonay dadka walbarashada anka jeela baxda walbarashada iyo baxda walbaarinta anka jeela iskool gooni aba qaban gabrohata yoo layla rab hadda la daarow limbi walbarashadooda runtii markoo kormeer maraanay kormeer haynay beledweynaha marnay kun arday yawalku baradaasi dugsii sare kun ardaya ka jarta ha ku gudubnay maha marnay xudur lama gobol iska dhegon amanta aanna madagay ilanku koyti ahayd dugsi sare iyo dugsi dhexe markii iska dadarnay afar boqolo arday yawalka baradaasi afarta boqol ardayna gabdho markaas markaas rooganoo walka baradaayeen may haayeen lixdan gabrood afar boqol wiil ma afar boqol qof lixdan haddii lagoy sad boqol iyo afartan wiil waay lixdanha gabdho ah iskoolka gobolkii una hanii dheganaayeen waxaaway kun arday sida goor hanii lama laaba maayo marka hadda xoogaa sidii hore wala dhaamo walbarashada wala hanjeesidii sida luul inshaagdi gabarta haddii walbarato lan walbaradii ilan walbarana masama qur-aankaangana inshaagay qur-aankanin caddeey oo may baleyaa hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun musaman kan walaa baradi iyo kan walaan baran musaman gabarlayna qati wiillayna gadaaba walbarashadaas in laka dadaalo oo hamiin imaalaan laha anjeedo gabroogaana faraana anjaara duxuusha leeday walmataraas anjaaradana in la dubo kaalintaada waayo in walbarato kaalintaada waayo inaad walbarato hamigaaga in xami caali a naqdo walbarashada ka dadaalaan hoob walbaradaan unuun garabshaa surugna haddii ilaahay ka raali naqdo odayaalka oo reerarka hukaamna mayka booriyey in gabroosha walbaraa xaqliinka lay waayo haddii wiilka tacliinto oo gabartaada tacliimo waayto hadhow maalinta qiyaama su-aal laka weydiiyaa waayo gabrahayti malka oo weelaaw gabartatiida inaad diinta barto iskool dugsiga markaada jeedas dugsiga la jeeyto wiilka markii biiga oo lacagtaada ku dhiibaas dugsigaada kula dhiibto iskoolka markii la jeeyo sidaas oo kale naqato ana alxamdulilaah gabar ka yara hal gabraa dhalay gabartaasna hadda dugsi saraayin dhakadaayta ilaa xeer jaamacadaa deersiifaday haddii ilaahay ka raalla naqdo oo mar walba ini dhiirigeliyo waa horumar deerto wiilasha yeela dhaladeen walha baradeen yerna awkaygeeki wiilashina wala bari wiilashayle walbaradi anu walma ibarna inayin erna oo maalinta qiyaamana inka dacwayn adduunyadana korshaankisha iyankashalahayn ya rajeeya lan walba wal dhalinas ini sidaas dadaalo jeelada laha eed iyada maasanta
luul koonfur galbeed ee dhowaan imtixaanaadkii dowladda qeyb ku hayti gibra soomaali dhan kaalmo koowaad an gardhi gibirtaas koonfur galbeed gaar ahaan degmada kujeeda bal gibirtaas may eri lahayteen oo gabdho kalena ka boori lahaytay dhina walbarsha dee degmadan baydhabo kujeeda iskool ee macruufa ha ee soomaali dhan gabdhooshee kaalin ku wadan gali gabdho ee baydhabo
iyadaa mahadsanta shukri ismaaciil horta war aan iidanka farxo iin sheegaa digee geega kor dhigtay makadhi maha kadhina gabartaas oo alaabta sheegahayta iyada aan ka hambalyeeye meeliya natiijadii laga sheegay haddii aan roofadina hadiyada guddoonsiifaday haddana ano antan kujeediyo haddii aan la kulma insha allah waana weydiiyey wayba guddoonsiiyey abaalmarin qaali ah siyo anka dhiiridan gabdho kaleeto oo wala baradahayan in iyada heerkeeda deerti ada deerta meeha meeliya sooye walaalka deerti oo heerkaaska deertay intan magal ee walbaradaayanye kaalinkowadan ku galay dadaal yada muujadiyo iyo walyada qorshe ka jara lamadii waalid dhalina wayba lahaa ilahaysinku abaalmariyeen wayba lahaa hambalyo gabdho kaleeta oo yee camal eh ama iskoolkii dhikadaasiiba ka jaragna wayba lahaa sanadkan sanadkii insha allah isiin ilaahay baraarisiinka deersi waana wayla ra-aysa guuliyadaha hooyadii oo kaleeta taa hooyayaas misaanaha hooyo ilaahaysiinka weelay lahaa
qaybogii dambe dhugunsadayaal barnaamijka dooda ayaa sadeernis doorasiinka sheegay luul isaaq aadam iyo malaaqdarow yacquub oo afayeenka odayaalka dhaqanka iyo barnaamijka marteynka ee qaybooyinkada dambeyti luul su-aalo inka dambeyti ee tamay ee baaqee daraasan oo waxaan raabta haddii hadalahay tireega dhammaantiyo
wallaahi way baaqee diray horta iidanka faraxsana inaada may baaqee bulshada aan jeediyaas aaday erta way baaqee aan jeediyey qof walba oo koonfur galbeed aan dhaladi khaasatan degmadan baydhabo ka nool dadka tuugsadahayo gabdho tuugsadahayo magaalada ku jara dada ku dhaladeen qabiila ku dhaladeen malaaqi leeyin wasiiri leeyin xildhibaano leeyin inilan walba lanka isu ku dhaladay meel isu ha ku jeedi kanaga ama wala isu nololiska maaraya kaamka isu ka jara ka ogaado onjeey oo gabdhoogasay magaaladan wareegahayan kaalin wiin lukujeysada dadka ganacsatada oo magaalada rooga oo kaleeta inin dhoosha furan because haddii boqol kun dollar adag ka ganacsada hayto gabartumi saddex sani jarta mustumi afar sani jarta tuugsadaas intii kinkoytaatan aada isku ka-aamusto ilaahay nin kaalmay aad erta ama kun shilling madaas ada galantaha hayta ada siida ma ee wal dadka kiikan iyo dalka kiikan difaaco wayba lahaa dadka ganacsatada ee dadka mas-uuliyiinta ee xilka dadkan anqaadi dada anqaadi waajib ku saaranyi ini hal meel laha kuwada jeesada indhuxumada geeka magaaladan baydhabo taala oo haddana caasimadii kumeelgaarka haytay koonfur galbeed dhan laka magacaabahay ini barnaamijkaas horta eed lahan kuwada jeesada khaasatan gabdho koonfur galbeed mayba hanjeediyey inio iskiirnaadaan an wayba erfaday may walwalba oo anfado malweelow wayba erfaday hey inti niseeda gabdho niseeda boqol gabrood le haddii niseeto geeka hal doolar isku qaadan meeyow boqol gabdhood hal doolar beesma egeeka aboodna dhiibi korna hal qof inti lasii miiskoolanka furo haddana hal hal doolar laisku qaada haddana qofku kale miislanka fura faqiirka iyo faqrinimada una kajarna ku baafadnay haddii geeka qofkoo faqiir ay qofkoo walqaba gabdho koonfur galbeed ha ku jeeda khaasatan degmadan bay dhow gabdhaha ku jeeda indhoo ku daboolinin in indhoosha furana baaqi inka jeedi fadi iyadana mahadsantamalaqdarow gabagabadii
bismillaah eed iyadaan mahadsanta shufiyey adiga saaxiibada farsamo yaqaanada basiin ku mahadnaqaana walaalay luulayn eedaan ka mahadnaqee makanaqda qodobkiiya ertay sidayaan erti dadka barakaxyaasha yaa kula qaba oo weliba maybaa ka xoojiyay inyo naftatiyo naftatiyo wala isla xiraan gabro sharaftatiida aan dhumayno qiimaha yoolay aan dhumayno qiimaha ummadda deegaanka iyo kulleenya aan dhumayno naftatiyo inayo naftatiyo isxilqaamaan oo tuugsiga ciida aan foolxanyi rasuulkan suubanay salawaatullaahi caleyhi wasalaam meeray galanta hooseyta galanta koreyta iyo kheyr badan marka kan wala liinkirida kan wala kirida kheyr badan marka mar walbaba in kheyrkaas naftatiya dad muslimiinana liin hogaansanaado oo mar kastaba in tuugsiga laysku ilaaliyo wal alla walaag duruuf sheenta goonishew laakiin qiilmay helaan uno in arintaas laysku ilaaliyo eed injeelna tan kale maynka baaqay shacabka koonfur galbeed si dowlahad inayo taageeraan in amnigiyo taageeraan markas amni haddii liin helno horumar mal helo horumar hobling helnayna wilisha tuugsigaas halka jira marka waa in amni hobling helna walbarasho mal helo amni hobling helna sida ciidaadan un haddaan iska horjeedno aan fadhiino mal helo kalsoonida un hadda ka fadhiino mal ka fadhiyi karo marka in iliyoo la shaqeeyaan xukuumadooda gaar ahaan laamaha amniga iyoo la shaqeeyaan in iyoo la shaqeeyaan dowladooda in iyoo la iskaaladaan khaasatan gabroogaana kheyr alla siiyaa ankamahadnaqe labaatan iyo todobada sano waxyaalaha iyo qabadeen waa la qari korme iraabati babaxama qariha solere walaa iyo qabadeen wal eedan qiimo badan haddana mayba ku codsada lahay inay mar walba teeganaadaan silin helo hadda dareemo kortaan wal qabyaalad la eraawan rafaaday qabyaaladna waliyataraasama leh qabyaalad walaa dhumyaasa waliyataraasama leh shacabkeena inay qabyaaladda isku ilaaliyo magayaha la sheego nambarada ah laysku ilaaliyo waa sunto oo oo ummadan dhamaayaas waayo in ummadan iskihirinaato amnisho ilaalsato waxyaalaha horumarshooyo ka dadaalaan walbarashadooda ka dadaalaan is-aqoonsisho ka dadaalaan ad haddii ana markaana kooy gabarto yaro ana dhala koreeto haddii ana kiin ixtiraamno meelo ada roogda ana kiinka ixtiraamno adayna in ixtiraamno adigi kaan u ada in arna wal toosaw male lankasto nin haayo xil inuun ixtiraaman naha noo mudanyi gabartan agaasimi waaye walaaley waa haddii ay in weerdhato ana ninseena ambiyo anan weerdhado inka koyne wal dankan see walla ku weele see ka hormariyaan un ku fikirn maalin walbaba dacow iyonay see shilinka helaa shileeda ley ha ka koobanto shilinkana mal helaw xilkana mal helo waa in laka fikiraa wadankaasa laka hormaryaa amnishaysaa laga sugaa walbarashadaysaa ka hormaryaasa dhagaalihaysaa laka hormaryaa see umadangnahna iska jiidaa see laka walaalay hoobaadan ku fikirno lankasto una noomad eh sidaasba maskaxdiisan galno jiilka hore iyo jiilka dambe ama una ninku fikirna arrintaas horumar may deerow in horumar la deero markaasaa la deere gabdhoodana sharaftiyo meel la dhikaa odayga sharaftiis meel la dhikaa kan xilkaha sharaftiis meel la dhikaa kan shacabka ah sharaftiis meel la dhikaa haddii una isxamano maalin walbaba kanba kan kale isxamado kanba kan kale wal ku sheego wal isku sheegow kaano eedan badan waxyaalaha aan eedan necdaada yo kumad eta lanka weriyaha markii hadalaw koo weri ah oo saaxiibshe ah wal ku sheege odayga markii hadalaw koo saaxiibshe ah odaya wal ku sheege gabirtaan markii hadalaas koo gabirta wasiirka markii hadalaa ka wasiirka baa wal ku sheegay hani shacabkana waaba ayba banaanka la dhooban yihiin maalin walbaba faritoodka inta la fadheedo yalan kasta mas-uula waa laka sheegay ilaa biitoni ilaa madaxweyne dhatiyo yaa waa laka sheegay kan idaacadda rogo oo rafaadkan ka shaqeeyaayo lacag la-aan ka shaqeeyaayo wal useyin lahayna ambareeri inin amni xumadan jarto ini wartabi warkaasna usasunka naqdaw shaacirkoo meeray inahu lisaanu thucbaanu waayo afrinka abaas waay yahay abaasadaas laa yaldiqanaka ay ka anneere afrinkaaga walaayaalaada ka sheegdo iyo abaas amalkii naqde sidaas amal ay tingaysan afrinka kinga abaasasiinka naqdo waay walaa sheegaasa ani dhibsade anug naaradaas meelasroogda eh qabadoo kala koo kale duurka rooga al-shabaab goriga haysade inta roogda kaley taasoo khaarijiyo marka isagoo saas ka shaqeeysan haddana bal isagoo dhibkaas qabtana aylisinga darahay isagoo dhabkaas ka shaqeeya haytana lacag la-aanta ka shaqeeyasaano umadiin edeegaasaano naag hibilaa meelaska foolati dhiba qabta buush hibilaa laka baahanyi qof inta buro ka bata ilan ku qabda waysan meel hibilaa dhibaatadaas ku jarta oday hibe oday hibilaa sidaasee isbitaalkiiyo nalku ku gooy dhibaatadaasa jarto bulshadii horumarkeeda cilaamiyaasan isheega haytaan yaa haddana lasiin dhifinyi odayaalkii dhaqanka oo toddobaatan jarka ah ama siyeetan jarka ah boqol jarka ah dood naqdeen idooshaa ku tabeen inta fadhiyaan inay ummadan horumariyaan fadaayaan shileedii aan fadhiyaan wala ka dhiyaayaan ma odhegayni yaridii eelka ingiriidaya wala aay eelka dhakaami malahayd madaxweynihii dowlad goboleed koonfur galbeed jeebshay walka furdaamaayo wala aay eka dhiyaayo argo hayta marka is aayo walmanihin taraw amnigeegna ilaalsaneen ummadeegna iska duubaneen intaas er lahay eed iyadan mahadsanto waayahay iyadan mahadsantiin eesinku kuma hadnagaan adi luul sida fayla ee weeritaankanan inka gooyta guudaan dhugunsidayaal barnaamijkii dooda ununku ka hadalaani aan raabtay cadaaladii iyo intaa ka gabagabayana anashuur ismaaiil axmed eesin la dareer siyaasi barnaamijkan wayba martiinka hayay luul isaaq aadam oo agaasimaha hay-adda doodasa ee bulshada rayidka waana ee haweenay doodasa xuquuqda haweenka imalaaqderow yaaquub afhayeenka odayaalka dhaqanka koonfur galbeed bilaal hilaaliya farsameeya ay dhugunsidayaal inti dootan lamid e ee reedanku kulmaan wayba siinku tabaana sidaas iyo nabadgelyo